bismillaahi raxmaani raxiim halkan waa idaacadda dalsan ee magaalada muqdisho kuna soo dhowaada qodobada ugu dooroon warkayga subax gudoomiyaha saraakiisha iyo nabad sugidda degmada yaakshid oo howlgallo qorsheysan ka fuliyey xaafadaha ay ka kooban tahay degmadaasi is-araggii ugu horreeyey guddoomiyaha gobolka hiiraan iyo guddoomiyaha gobolka shabeellaha dhexe oo ku kulmay cirifka sohodinta xuduudda ay la wadaagaan labada gobol xildhibaankii ugu horreeyey ee ka tirsan baarlamaanka soomaaliya oo gaadiid iyo ciidan dagaal isagoo wata safar dhulka ah kaga baxay muqdisho gaarayna xadka ay wadaagaan gobollada hiiraan iyo shabeellaha dhexe wafdi oo hogaaminaya guddoomiyaha degmada marka ee gobolka shabeellaha hoose oo gaaray deegaanka nambar konton ee gobolkaasi nambar konton si ay u kuurgalaan xaaladaha halkaasi ka jira akhbaaraadka caalamkana waxaa ka mid ah hogaamiyihii ururka daacish oo la dilay
soo gudbinta warkan waxaa suurageliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega tr g iyo for g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega tr g iyo for g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
mar kale subax wacan oo wanaagsan waa subaxnimo khamiis ah taariikhduna ay ku beegan tahay kowda bisha labiyo tobanaad ee disembar sanada laba kun iyo labiyo labaatan intii aada maqasheen qodobadii ugu doroonaa warkayga subax ayay ahaayeen markana kusoo dhawaada isagoo intaasi ka faahfaahsan oo idiin akhriyo anigoo cabdisalaan juula shaakir aan ku bilooway guddoomiyaha saraakiisha iyo nabadsuguda degmada yaakshid ayaa xalay howlgallo qorsheysan waxa ay ka fuliyeen xaafadaha ay ka kooban tahay degmadaasi waryahayaga faadumo cabduqaadir xasan ayaa warkan faahfaahinaysa
iyadoo aysan hakadgelin dhaqdhaqaaqa isku socodka dadka iyo gaadiidka ayaa haddana waxa ay si wadajir ah u sameeyeen howlgal ay ku tilmaameen inuu yahay mid ay ugu kuurgalayaan amniga degmada meelo qaar oo waxaa jirtay ay ku caawiyaan dhallinyarada ama ay isaga waqti qaataan isagoo dul tegayay ayuu haddana weydiinayay sida ammaanka degmadu tahay iyo caqabadaha ay tirsanayaan waxa uu sheegay guddoomiyaha in maamulka degmada ujeedka uu u sameynayo howlgalka uu yahay si uu u ogaado xilliyada qaar bulshada ku dhaqan degmada yaaqshiid culeysyada ay la kulmaan carabka ayuu ku adkeeyey maamulka degmada wax badan inuu shacabka kala shaqayn doono yareynta waqtiyada qaarkood xaaladaha adag ay la kulmaan dhinaca kale guddoomiyaha degmada yaaqshid oo kormeerkiisa sii watay ayaa xusay in la dagaalan adag ay kula jiraan maandooriyaha kooxaha dhaca geysta iyo ciyaal weerada kuwaasoo dhammaantood uu ku tilmaamay inay qayb ka yihiin ammaandarada jirta sababna ay u noqon karaan ayuu yidhi mid saacado badan qaatay ayuu ahaa howlgalkan kormeereed balse markii uu soo idlaaday si kooban ayuu ula hadlay warfidiyeenka isagoona intaasi ku daray inuu si dhow uga shaqayn doono degmada yaaqshid wadooyinka waaweyn ee soo gala sidaa ay u noqon lahaayeen ayuu yidhi kuwo wada dhisan oo laami ah annagoo u kuurgalayna xaaladaha amni ee ku sugan yihiin shacabka ku sugan degmada yaaqshid alxamdulilaah waa kormeerkaan samaynay waxaan ku soo ogaana in xaaladda amni ee degmada aad u fiican tahay insha allahna waxaan rajaynaynaa maalmaha soo socda in kasii fiicnaan doonto hadduu ilaah yidhaahdo shacabka ku sugan degmada yaaqshid waxaa ugu baaqaynaa inay la shaqeeyaan laamaha amniga iyo maamulka degmada oo wax kastoo culaysa oo amni ay la kulmaan ee la soo socodsiiyaan laamaha amniga waxaan la soconnaa in khawaarijta al-shabaab ee ku soo yaaceen magaalada markay ku soo jabeen furmaha dagaalka qof walbo oo ku sugan degmada yaaqshid waxaa ugu baaqaynaa maamulka degmada yaaqshid haddaan ahnay in xaafaddiisa iyo gurigiisa iyo deegaankiisa qofka uu soo dhowaysanaayo iyo qofkuu soo degsanayo inuu la socdo iyo qof uu yaqaano inuu yahay qof walba oo soo kordhana inuu la socodsiiyo laamaha amniga si loogu kuurgalo xaaladaha iyo amniga degmada sidoo kale ciyaal weerada digniin culus ayaan ka diran anagoo maamulka degmada yakshiid haddaan ahnay waalidka waxaa la socodsiinaynaa haddii uu cunugiisa xataa ciyaal weerayah in uu la soo socodsiiyo laamaha amniga marka hore waalidiinta waxaa lagu yaqaanaa inay ilmaha qarsadaan markay dhibka geysanayaan marka wax loo geystana ay soo cabasho soo gudbiyaan marka waxaan ka rabnaa in wax walbo culaysa ay la kulmaan ee u soo gudbiyaan laamaha amniga iyo maamulka degmada annaga waxaan ka qaadi doonaa tilaabada ku habboon hadduu ilaa yidhaahdo faadumo cabduqaadir raadihay tibiga dalsan muqdisho
waryahayaga faadimo cabduqaadir aaday u mahadsan tahay markan is-araggii ugu horeeyey ciidamo ay kala hogaaminayaan guddoomiyaha gobolka hiiraan cali jayte cismaan iyo guddoomiyaha gobolka shabeellaha dhexe axmed meyre makaraan ayaa ku kulmay cirifka sohodinta ee labadaasi gobol ay wadaagaan sida warkaan halkaasi nooga soo diray mahad axmed cali sow
guddoomiyaha maamulka gobolka shabeellaha dhexe mudane axmed meyre makaraan ayaa socdaal dhulkaha ku gaaray deegaanka dardo ee gobolka hiiraan waxaa guddoomiyaha socdaalka ku wehelinayay saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed xuduudda ay wadaagaan labada gobol ee hiiraan iyo shabeellaha dhexe ayuu kula kulmay guddoomiyaha maamulka gobolka hiiraan cali jeyte cusmaan labada mas-uul ayaa waxa ay kulan ku qaateen deegaanka tardo oo uu maanta gaaray guddoomiyaha maamulka gobolka shabeellaha dhexe axmed meyre makaraan mas-uuliyiintan oo warbaahinta kula hadlay deegaanka tardo ayaa waxa ay ballan qaadeen in ay sii wadi doonaan howlgalka ka dhanka ah al-shabaab
allah subxaanau watacaala ayaa mahad u sugnaatay waxaa la yidhi ninbaa wuxuu tiriyaa layidha ciyaarta la yidhaahdo welisaqada miyaa ma aqaan aydhonu marka wuxuu yidhi baa layidhi in dhanbaan jujuubnaa uun jinna xarigga ugu jiray ee balaan caawa jimicsadu horta in dhan baan isu soo gaari lahayn ma isu soo gaarnay yaa caawa aan jimicsada laakiin xaqiiqada jimicsiga runtaahi xagguu jiraa bari buu jiraa bari buu jiraa jimicsiga runtaa laakiin shabaab waxaa mushkilo ah inay xaqiiqada fahmi waayaanna mushkiladu waay dagaalkii labaad adduunka markii inuu ahaay baan u malaynayaa markis ninkii la dhihi jira markis madaxweynihii ruushka ayaa la yidhi jarmalkii waa loo taaglayaa inta soo fariistuuro kaale dalweynaha raashiya inuu dagaal u diyaarsan yahay jarmalku ma oga miya hitler ma maqal miyaa war haddii laysu yimid oo gacmaha laysu soo taagtay iyo haddii dadkii dhulka lahay dareemeen oo khiyaaligii inuusan shaqaynayn ay fahmeen ayay wax ma dareemaan mia waa maxay mushkiladan rumayba ka dhigeen wixii moogtaadi wixii run maaha oo dadkii dhulka lahay waa kanaa yaa anigaaba hadal badan iima harin saaxiibkaybaa hadalka intiisii badnaa yidhi waxaan leenahay allah subxaana wa tacaala ha mahaddaa iska leh annagu waxaan lahayn dhaqdhaqaaq iyo miyoobar laakiin aqbalka iyo in ilaahayna waafajiye allah subxaana wa tacaala ayaa mahaddaa iska leh shabaab waa dilaa fayrus ah intuu ku jiro dalka iyo dadka dhexdiisana nolol dadeed ma jirto
annagoo maaragtay meeshaan isugu nimid dhammaan halgankii la waday labada dhinac iyo labada gobolba gudoomiyaha hiiraan gobolka hiiraan iyo annagaa meeshaan maanta ku kulannay kulankaasoo ah inuu halgankii la wada meeshaan hadda isugu nimiday hadduu ilaah yidhaahdana maaragtay halganka ku meeke intaan inta dhimanna hadduu ilaah yidhahdo waa la dhammaystiri doonaa waa shaqo aad iyo aad u dheeraa la soo qabtay labada dhinacba iyo labada gobolba muddo dheer waxaan ku taamaynay inay labada gobol si xora annagoo gaadiidkeenna wadanno aan meeshaan rabna tigi karno beledweyne tigi karno gobolka shabeellaha dhex imaan karno oo meel kasta aan ku tigi karno waxaan rajaynaynaa ifafaaladaas ilaahay maanta wuu noo rumeeyey qayb ka mida qaybaha kaleentana hadduu ilaahay yidhaahdo way noo dhammaystirmi doonaan meel kasta iyo meesha ay joogaan iyo gobollada inta kale ay ku jiraan oo diriska nalana ka meheli doono dadka maaragtay intay ku jiraan gobolladaas kaleentana
codkaas wuxuu u dambeeyey warkii waryahayga mahad axmed cali sow markan haddaan eegno xildhibaankii ugu horreeyey ee ka tirsan baarlamaanka federaalk soomaaliya ayaa ciidan iyo gaadiid dagaal uu hogaaminaya muqdisho safar dhulka ah kaga ambabaxay waxayna gaadheen xadka ay wadaagaan gobolada hiiraan iyo shabeellaha dhexe warkan waxaa faahfaahinayo xasan salaad xasan laki xildhibaan maxamed abuukar jacfar oo ka mid a mudanayaasha baarlamaanka federaalk soomaaliya oo deegaan doorashadiisu ay tahay galmudug ayaa gabanliiqii shalay waxa uu ka ambabaxay gudaha magaalada muqdisho isagoo hogaaminayay ciidan iyo gaadiid dagaal kuwaasoo ku biiraya ciidamada la dagaalamaya al-shabaab deegaanada galmudug iyo sidoo kale hirshabeelle xildhibaan jacfar oo gaaray deegaanada kale ah biyicadde iyo ceeldheere ee xuduudka gobolka hiiraan iyo sidoo kale shabeellada dhexe ayaa waxaa halkaasi kusoo dhoweeyay gudoomiyaha gobolka hiiraan iyo sidoo kale maamulka gobolka shabeellada dhexe ee dowlad goboleedka hirshabeelle hadal uu jeediyey xildhibaan maxamed abuukar jacfar ayuu ku sheegay in ay u diyaar garoobeen in mar kale ay weeraro ku qaadaan deegaanada uu matala dhinaca baarlamaanka federaalk soomaaliya ee dhinaca galmudug wuxuuna sheegay in ay kordhin doonaan weerarada al-shabaab ay ku qaadi doonaan waxaa hardiiskan ilaahay maanta suu keena karaa meeshaan waayadan waxaan u malaynaa ma dhicin in safar inta aan ka soo baxa xamar soo maro shabeellada dhexe oo hiiraan mara ilaahay maanta inuu noo suuro geliyey ayadan wax shidda ah iyo wax dhiba iyo wax aysan jirin oo si nabad aan kusoo wada marnay aniga iyo sheekh cabdulaahi aan ka soo baxnay shalay marka maantana aan joogno inta u dhexaysa ceeldheere iyo ceelbarab aan la xubno inaan isu gudno ilaa aad iyo maalinka alla yidhaahda marna marna isu warsan doono kana sii gudi doono haddii alleyno inta ka shaqaysay marka oo ciidamada ah garadka ah oo munaasabadda ah in nabadaas laisku dhex maro waa intaas ayagana waa uga mahad celinaynaa shaqada xoogan ay soo qabteen waxaana rajaynaynaa shabaab wixii maanta ka dambeeya inuusan ummadda dhibi doonin inta dadka deegaanadan joogta oo ay ku kala dhex jireen inay isfahmaan ay diidanaayeen ay dhibaatada ku hayeen magaalooyinka aan soo marna hadda waxaan soo marna magaalooyin aan cidlo deganayn oo ayagu ay ka baxeen dad kale ay ka baxsheen welina ay cabsigelin ku hayaan dadkaas waxaa leenaha marka cabsida gelinayaan wax ka jira mar cabsi maanta ayaa idinka badan guryihiinna iyo degaanadiina ku soo laabta dhib intay inii geysareen waa inii geysteen dadkiinniya iyo ciidamadiinna ogaaday iyo dowladda intaba tallaabta hadda laga qaaday iyo tan u dhiman insha allah waxaan rajaynaynaa mardhow qaybaha kaloo hadda ay haystaan ama ay weli joogaan caga kuma taagna ayaguna waa kasii bixi doonaan inta hadda laga soo baxsaan waxaan rabnaa in nabad iyo horumar marka waxaan rajeynaa ilaahay waxaan ka rajeynaa maalintan maalintada ka inaan meelan meeshaan aan isku warsanno annaga waa socon haddii alle xildhibaan maxamed abuukar jacfar ayaa ka mid ah xildhibaanada hogaaminaya dagaalada galmudug lagula jiro al-shabaab wuxuuna sidoo kale qayb ka yahay xildhibaanada ugu cadcad ee dhaqdhaqaaqa ciidan ka wada deegaanada dowlad goboleedka galmudug xasan laki raadi ay telefishinka dalsan muqdisho
markan haddaan eegno deegaanka number konton wafdi uu hogaaminayo gudoomiyaha degmada marka ayaa deegaankaasi gaaray ibraahim mayow ayaa halkaasi kasoo diray warkan wafdigan uu hogaaminayey gudoomiyaha maamulka magaalada marka ahna duqa magaalada cismaan muuse maxamed ayaa maanta safarkan oo dhulka ahaa kusoo gaaray deegaanka lambar konton ee gobolka shabeellada hoose waxaana deegaanka kusoo dhaweeyey gudoomiyaha deegaanka lambar konton saraakiisha laamaha amniga gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada maamulka degmada awdhegle iyo odayaasha dhaqanka gudoomiyaha iyo wafdigiisa ayaa ugu horreynba salaan ka qaatay cutubyo ka tirsan ciidanka deegaanka sidoo kale waxa uu kulan la qaatay odayaasha dhaqanka deegaanka maamulka deegaanka lambar konton iyo gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada degmada awdhegle waxaana kulankan intiisa badan lagu falanqeeyey sidii laiskaga kaashan lahaa horumarinta deegaankan muhiimka ah ee lambar konton ugu horreynna waxaa goobtan ka hadlay gudoomiyaha maamulka deegaanka lambar konton ee gobolka shabeellada hoose maxamed maxmuud waxaana ugu horreyn uu soo dhoweeyey gudoomiyaha maamulka magaalada marka ahna duqa magaalada isagoona ugu warbixiyey xaaladda guud ee lambar konton ka lambar konton ahaan waxaa si guud aan rabaa inaan kaaga sheego in amniga boqolkiiba boqol uu yahay in isdhexgalka bulshada haweenka dhallinyarada odayaasha iyo maamulkana dad isla jaan qaado oo aroorkoodina dhanka culummada uu ku xiran yahay meeshan ay ka soofaan meeshan ay kusoo noqdaan ciidan iyo shacab iyo maamul iyo mas-uuliyiinna hal awaamir ah wada qaadano oo deegaanka ka baxdo xafiiska ka baxdo marka gudoomiye waa hadalka makugu badanayo soo dhawow lambarkunta kusoo dhawow waqti badan inaad nala joogto waa jecelnahay in geedkan hoostiisa waa meeshii talada guud ee ka bixi jirta maantana ilaaha qadare in anaga aawada joogno meel haddii loo yaryaho waa loo weynaadayo wixii qaldan adaa yac naga dhaxayo wixii saxsana manoogu ammaanay siday waajibkeenaa gudane waana difaaceynaa in jiritaanka maamulka iyo ciidanka iyo amniga si guud u difaacno waa kusoo dhaweynayna gudoomiye wixii kala gadaalaa kolley isaga sheegi doonaa laakiin si guud waa
sidoo kale gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada iyo horumarinta maamulka degmada awdheegle maxamuud sayid axmed ayaa dhankiisa soo dhaweeyey gudoomiyaha maamulka magaalada markaa ahna duqa magaalada cusmaan muuse maxamed isagoona la wadaagay sida ay muhiim u tahay in maamulka magaalada marka iyo kan degmada awdheegle iskaga kaashadaan horumarinta maamulka deegaankan lambar konton waxaa farxad noo ah gudoomiye ismaan muuse maxamed gudoomiyaha degmada marka ahna duqa magaalada inuuna soo gaaro nambar konton inuunu soo booqdo farxad ay noo tahay iyo wanaag waanu ku faraxsanahay welin waxaa jecleen inuu maalma noola joogo aad u kala boganno maadaama shaqadiis ay badan tahay cudurdaarka waa ka aqbalnay deegaankan ku soo dhowow waxaa jooga odayaashii maamulkaadii askartaadiiyaa joogto deegaankaadii waaye waxaa waaye soo dhaweynta ninkii loo sameeyey matida ninkii sameeyaa tahay mudana guddoomiye farxad ay noo tahay aad iyo aad aad iyo aad hadalka masii badahayo farxad darteeda waana mahadsan tahay insha allah
ugu dambayn gudoomiyaha maamulka magaalada marka ahna duqa magaalada doctor ismaan muuse maxamed oo kulankan ka hadlay ayaa ka mahad celiyey soo dhoweynta loogu sameeyey deegaanka lambar konton ee gobolka shabeellada hoose aadaa u mahadsantihiin soo dhoweynta aad i samayseen waan jeclaan lahaa in badan inaan idin joogo waxaan jeclahaa inaan idin imaad hadduu ilaah yaraaho intaa inka badan insha allah wada joogaynaa dardaarankai ugu aan sameynaya waxaawaay hadduu ilaah yaraa inaad isku xirnaataan hadduu ilaah yaraa haddaad isku xirnaataan cadowga waa laga guulaysanaa cadowga isku xirnaasha mar walba ma jecla laakiin mar walba waxaan leeyahay isku xirnaada insha allah hadduu ilaah yaraa magaala deegaanka deegaankiina waaye insha allah annagan insha allah waa idinka warqabeynaa hadduu alla idno hadduu ilaah
ibraahim maxamed mayow telefishinka iyo raadiyaha dalsan deegaanka lambar konton ee degmada u dheegle ee gobolka shabeellada hoose
halka warkaasi aad kala socotaan waa raadiyaha dalsan muqdisho soomaaliya markana akhbaaraadka dibadda hogaamiyihii ururka daacish ayaa la dilay muddo kadib ayaana gelidiisa la shaaciyey sida uu shaaciyey afhayeenka ururkaasi daacish daacish hogaamiyaasheeda ayaa inta ugu badan dilal kala duwan waxaa lagu geystaa xarumaha kala duwan ay ku sugan yihiin guud ahaan weerar wixii gudaha iyo daafaha caalamka naga soo gaaray subaxnimadan waa dhaginta ciddu warkeyga seega barahayna bulshada maqal iyo qoraal isagoo sawir wata ayay ka daalacan karaan ammaano alla
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin warlahelyaabaha talalhel